galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo ad naga maqlaysaan waana galabnimo jimca ah bisha februarina ay tahay lix haatana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinayo cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kaliya barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka bangiga merchants bank ee gobolka california ee dalkan maraykanka oo ahaa bangigii keliya ee la shaqaynayey xilliyadii u dambeeyey shirkadaha xawilaadaha ee dalkan maraykanka ayaa maantoo jimcaha wuxuu joojinaya shaqadii uu hayay shirkadahaasi taasoo ka dhigan in shirkadaha xawilaaduhu ay joojin doonaan in ay lacago u diraan dalka soomaaliya arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa malaayiin soomaaliyeed oo ku nool geeska afrika oo noloshoodu ay ku xidhan tahay lacagaha ay ugu soo diraan eheladooda haddaba barnaamijkeennan waxaan ku eegaynaa go-aanka uu bangigani ku joojinayo adeegii uu siin jiray shirkadaha xawilaadaha siduu ku yimid iyo weliba saameynta uu yeelanayo barnaamijkan waxaa khadka taleefonka uga qayb gelaya cabdulcasiis sugulle oo ah madaxa urur ay ku midoobeen shirkadaha xawilaadaha ee gobolka minnesota sharci yaqaan sheekh xasan jaamici imaamka masjidul dacwa ee magaalada st bawl ee gobolka minnesota iyo xaashi shaafi oo madax u ah ururka somali action alliance oo isagu haatan ku sugan gobolka ohio dhammaan saddexdiinama kusoo dhawaada marka ugu horreysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa tahay waad mahadsantihiin ugu horreyn waxaan doonaya inaad ila dhegaysataan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka haysta shirkadaha xawalaadaha soomaalida iyo bangiyada maraykanka iyo wadamada reer galbeedku sababta ay ku joojiyeen wada shaqaynta ay la leeyihiin shirkadaha xawilaadaha soomaaliya warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo halkana kasoo jeedinaya waryaheena xuseen barre aadan mahadsanid cabdilcasiis toddobiyo labaatankii bishii january ayay ahayd markii bangiga merchant bank uu ku wargeliyey xawaalaadaha soomaaliyeed ee maraykanka inuu lixda bishan february oo ku beegan jimcaha maanta uu xidhayo xisaabtii ay ku lahaayeen bangiga sida uu faahfaahinayo saciid axmed maalin oo ka tirsan ururka xawaalaadaha ee soomaalida maraykanka bangigan ladhao merchant bank ay xawaaladaha boqolkiiba boqol isticmaalayeen bishii january todoba labaatankeeda ayaa warqad kalena uu leeyahay xiriirkiini ayaan jelayaa lixda bishan wixii ka dambeeyo accountka waa xiraya sababta ay tahayna wuxuu leeyahay qolooyinkan la dhaho currency controlka o c c oo qayb kamid ah u s treasury ayaa culeys nagu saartay ma handalgaray karo ama ma xamili karo businesskiinan marka sidaas awgeed ayaa go-aan ku qaadanay khubarada dhaqaalaha ayaa ka digaya xidhitaanka ama hakad ku yimaada adeega xawaaladaha ee soomaalida sida uu tilmaamayo brofesor cabdulaahi sheekh cali qaloocow oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo horumarinta waa arrin culayskeeda leh waayo soomaaliya maanta bankiyada ay ku taagan tahay dhaqaalaheeduna uu ku taagan yahay waa xawaaladaha weli bankiyo dowladeed lama samayn bankiyo private oo kalaa sidaas ma jiraan marka waxa weeye dhibaato weyn ay ku noqonaysaa dhaqaalaha soomaaliyeed waxay dhibaato weyn ku noqonaysaa hooyada soomaaliyeed ee tuulada ugu dambeysa dolarka uu gaari jiray inuu ka istaago marka ma aragno sabab maanta ay bankiyada maraykanku ay u joojiyaan xawaaladaha soomaaliyeed mashaakilka dhinaca shaqada ee xawaaladaha soomaalida la soo darsa ayaa bilaabmay sanadkii labadii kun iyo kowdii weeraradii koob iyo tobankii sebtembar kadib xilligaasi oo la xidhay xawaaladii barakaad cabsida dhinaca ammaanka ayaana sabab u ah in bangiyadu ay ka baqaan la shaqaynta xawaaladaha soomaalida sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maamulka bangiyada caalamiga ah marka hore horta waxa weeyaan waynan fahnaa ilaa intii ka dambeysay sebtembar laba kun iyo kowdii berigii la qarxiyey daarihii dhaadheeraa ee maraykanka waddanka maraykanka wuxuu aad werwer uu ka qabay argagixisada caalamiga ah oo uu diidaa banking transactionska ay isugu dirayeen lacagaha marka waxaa inta badan baa ninka maraykanka lagu soo reebay sharciyo aad u fara badan oo sharciyadaasi oo oo odhanaya inay xadidaan dadka maaragtay lacagaha isu dirayaan inay ogaadaan ciday tahay cidda ma garanaysaay lacagta loo diraayo marka runtii werwer badan oo ay ka qabeen xagga argagixisada iyo iyo sharciyo badan oo lagu soo rogay oo central bank ama federal reserve waddanka maraykanku uu ku soo rogay darteed bangiga dhexe ayaa keentay inay bangiyadu markaa werwer badan ay ka qabaan xawaaladaha xawaaladahan waxay u arkeen meelo khatar leh oo lacagtan cidda loo dirayo dadka loo dirayo aanay dee bank aanay hayn oo dee oo aan dee detail laga haynin kasokow cabsidaasi dhinaca ammaanka waxaa jira sababo kale oo la xidhiidha hoos u dhacii dhaqaalaha caalamka ee saameeyey dunida sanadkii labadii kun iyo sideedda iyo tartanka u dhexeeya xawaaladaha soomaalida dhexdooda sida uu tilmaamayo doctor ismaaciil maxamuud xuseen oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda jabuuti diraasaadna ka diyaariyey xawaaladaha waxaa keenaya sidii kriiska uu yimi two thousand eightkii adduunka dhacay hadduu fiirsatay kriiska wuxuu ahaa kriis dhinaca baananka marka regulationkii adduunka baananka shaqeynayeen yurub iyo maraykanka aad baa loo adkeeyey oo baanankii maanta aad baa loo daba socdaa marka waxaa dhacay baanan waaweyn baa aad loo taksiiray kaa waa mid weyn iyo waxaas ka jirta xawaaladaha soomaalida dhexdoodana competition baa jirta oo competitionku ficnaan karayaa oo maanta haduu firs commission kale ka qaado xawaaladaha soomaalida average waa boqol kiiba shan afarka hadday egsid lacagta soo gasha oo soo mar wastaqan yihiin monogram oo garan waa boqolkiiba laba tonaweyn marka maxaa keenay in maanta noqoto soomaalidu meeshii u qiimo yarayd marka lacag la dirayo afarkeeda waxaa keenay competitionka ka taagan dhexdooda iyo wax fiican weeyaan laakiin competitionkana wuxuu keenaya dhibaatada kala wato waxa weeyaan maanta xawaaladaha soomaalidu mid kastaba dhinac buu joogaa mid kastaba jidigii buu ordaya ma haystaan professional association oo meel kuraasta lolu yimaado oo la helo maanta waa dhibaatadan haysata xeerka adduunkana sidaa buu doonaya inuu ku shaqeeyo waa inuu dhinaca maxaa ku tashanaa kaabaa ka maqan maanta soomaalida dowlad ad joogta oo xoog adag oo central bank oo kale oo u noqota lawyer dhinaca international community-da kaanad ka maqan tahay khubarada dhaqaalaha iyo arrimaha bangiyada iyo maaliyadda qaarkood ayaa ku talinaya in sida looga bixi karo dhibtan ay tahay in soomaalida gaar ahaan dalkan maraykanku ay samaystaan banki iyaga u gaara sida uu faahfaahinayo jamaal cali xuseen oo ku xeldheer arrimaha maamulka bangiyada xal waxaan u arkaa inay tahay in qurbajoogta iyo bacamushtariga intay iskaanshadaan ay ay intay xoogooga isu geeyaan laftirkoodu ay bank samaystaan bankaasoo lisan ay ka qaadanayaan kolba stateka ay joogaan dalka maraykanka kaasina wuxuu u fasiliteed garanaya marka inay systemkii bangiyada dalka maraykanka ay ka ka qayb ka noqdaan marka la regulate gareeyo oo iyagu markaa ay know your customer waxana ay yidhahdaan in dee customerskoodi ay garanayaan cidda u dirayaan iyagoo markaa dee shuruucdii dalka maraykankana fulinaya taasaan u arka xalka inay samayn karayaan oona wax la samayn karaya haddii laisu tago oo laisu geeyo oo muruq iyo maalba laisu iyo maskaxba laisku daro waa mid la samayn karayo xalka solutionka ultimately ama marka ugu dambeysa xal u noqonaysana kaasu noqonaya haddii kale waxay noqonaysaa in kolba mar qol ay ka xidho oo ay kolba meel u guuraan oo haddana baan kale qole raadiyaan oo kolba cid ay baryaan laakiin qodobkaasi ayaa sida uu sheegayo siciid axmed maalin oo ka tirsan ururka xawaaladaha soomaaliyeed ee dalkan maraykanka ayaa ganacsatadu ay isla soo qaadeen balse dhibtu waxa ay ka taagan tahay sida uu sheegay hay-adaha dowladda maraykanka u qaabilsan sharciyada maaliyadda oo sharciyo adag hordhigaya lacagaha soomaaliya loo dirayo taasi oo sida uu sheegay u baahan in jaaliyadda soomaalida ee maraykanku ay ka jawaabaan dhowr mar ayaan ka wada hadalnay arrimahaas congressman kit ellison xataa aada loogu soo jeediyey bangi lahaashihiisa wuu fudud yahay meeshan oo wax weyn maaha laakiin dhibka taagana wuxuu yahay bangiyadii jiray oo hore u shaqaynaya waaweynaa sida bangigan aa garanaysa wells fargo u s banki xawaaladihii ma ogolo ma accept karaan because waxay uga caranayaan sharci la baasgareeyey ee two thousand one oo la dhaho patriot act oo qaybta xawaaladaha qaabilsan oo b c a laba marka sharcigaas ayaa waxaa ku qasbaya bangiyada inuu more due diligence wax la dhahayo wax maarata documentation dheeraada uu sameeyo lacagta cidda qaadanaysa meesha ay tegayso waxaas marka bangigii ma handal garay karo waxaas information marka haddii aad maanta haddana banki aa furatid still the bangiyadii waaweynaa waddanka ka jiray wixii ay face garaynayeen ayaad adigana face garaynaysaa marka ma filayo in ay ay wax ka bedeli karto badan haddii bangi uu ay communityga soomaaliyeed furtaan laakiin waxaa wax bedeli karo waa in communityga istaagta ay garaacda xafiis kasta ee dowlad leedahay lagu mudaharaadaa because dadkeeni ama ehelkeeni waddanka jiray ama dadkii baahnaa dadkan mataqaana ku tiirsanaa biilash ay helayeen dhib badan ayaa ka imaanaya meeshii macluumaad macluum ayaa ka imaanaysa dhib badan ayaa dhacaya marka arrintaas waxaa keliya lagu xallin karaa communityga inay ay garbaha istaagaan ay qaylaatada la socoso wadamada westernka oo dhan arrintan way ka jirtaa london there's no bank any single bank waxba la shaqeeya ma jiro australia newskan ku arkayay adiga dhilay waxaa loo qabtay march thirty first wax noocaasaan maqlaayay bankigii ugu dambeeyey marka arrintan waa arrin canada sidoo kaleeto mataqaana banki kama jiro arrintan waa arrin westernka aada uga socoto waxaad moodaa in si gaar ah haddana communityga soomaalida single out lagu sameynayo keligood xoog lagu saarayo oo mataqaana bresharka u saaran yahay cabashada xawaaladaha soomaalida ayaa ah mid soo noqnoqonaysay sanadihii u dambeeyey mana jiro ilaa iminka xal rasmi ah oo arrintan loo helay waa tahay aad iyo aad buu umahadsan yahay weriyaheena xuseen bare ayuu ahaa oo warbixintaasi inoo diyaariyey barnaamijkeena faaqidaada haddii aan guda galo oo toddobaadkan aan uga hadlayno sidaas ayaad warbixinta ku maqlayseen go-aanka ka soo baxay bangiga merchants bank ee gobolka california oo maanta joojinaya adeegii uu siin jiray shirkadaha xawilaadaha soomaalida ee dalkan maraykanka barnaamijka waxaa falanqeynaya arrimahaasi ka doodaya oo khadka telefoon ku jira cabdilcasiis ugulle oo madax u ah urur ay ku midoobeen shirkadaha xawilaadaha gobolka minnesota sheekh xasan jaamici imaamka masjidu dacwa ee magaalada st paul ee gobolka minnesota iyo xaashi shaafi oo madax u ah ururka somaly action alliance oo isagu haatan ku sugan gobolka ohio su-aasha ugu horreysa waxaan doonaya inaan u bandhigo cabdilcasiis ugulle cabdilcasiis bal waxaad marka hore si kooban uga warantaa sababta bangigan merchants bank ee gobolka california ku dhalisay in uu joojiyo wada shaqayntii uu shirkadiina xawilaadaha lalahaa bismillah cabdilcasiis aad baad mahadsantahay horta bangiganu runtii waa bangi ilaa hadda sanadii xoogaa la shaqeynayay xawaaladaha soomaalida muddo sanadii xoogaa hadda la shaqeynayay kabacdi waxay sameeyeen ninkani runtii waa la socod september two thousand fourteenka ayuu warqad soo diray oo yidhi waan xirayaa markaan yidhi waan xirayaa waan la hadalay waxaan ku leedahay arrintaa jooji extension la sii waxaan ka codsanay inuu soo arko meelaha heerkuwaadhalka u ah oo marka shirkadaha la shaqeyno waxa loo yaqaan foreign correspondency wuxuu tegey ilaa dubai buu tegey ilaa jabuuti buu tegey uu soo arkay aada buu ugu riyaaqay habkay u shaqeynayaan iyo barnaamijka ay ku shaqeynayaan markuu soo noqday ayuu wuxuu yihi hawshii marka waa idin siinaya waa idinla shaqeynaya arrinteedoo saasa runtii ayaa qof kastana wuxuu qaatay hadee hawshiina dhamaatay nasiib darro waxaa dhacday bishii hadda january twenty sevenkeedii ayuu warqad soo diray uu leeyahay waxaa ugu dambeysa shaqooda aan la shaqeynayo howladayaasha bisha mataqaan february oo hadda ah six ayaa ugu dambeysa waan la hadalnay isaga laftiisa waan la fariisanay waana telefon waan u diray wuxuu leeyahay dhibaatada igu kaliftay inaan xiro hawlada la shaqeyn waxaa igu kaliftay anigoo ah runtii aan regulationska ama waxyaabaha iga rabaan dawladda xaggeeda waxay igu leeyihiin kama kama soo bixin ama waxaad mataqaan shaqadii lagaa rabay ma gaarin saa darteed wuxuu ka baqayaa laftiisu bangiga lafti risk buu ka baqayaa in la ganaaxo ama in laga xiro marka arrinta waxay tahay arrinta waxa waa dhinaca dawladda federaalka runtii ayaa ayaa dhib ku haysa waa tahay cabdicasiis waxaa jiray in madaxweyne barack obama uu sanadkii hore bishii august uu saxeexay sharci labada aqal ee congreskuna ay ansixiyeen oo markaasi uu ka soo shaqeeyey keith ellison oo gobolka minnesota laga soo doorto oo xubina ka congresska sharcigaasi wuxuu khafiifinayay sharciyada lagu maamuli jiray shirkadaha xawilaadaha ee maraykanka marka maxaa keenay in bangigu go-aankan qaato iyadoo sharcigaasi madaxweyne obama uu saxeexay oo uu jiro maxaa khaldan marka la eego dhinaca sharciyada horta runtii waa run sharcigaas waa jiray madaxweynena waa saxeexay laakiin sharcigaas runtii markaad fiiriso qolooyinka m s p ga ama xawladaasha wax weyn uma tarin runtii yacni keliya waa waxyaabaha ugu waaweyn waxay ka ahaayeen waxay ahayd in m s p ga ama xawladaasha examinationkooda ay dawladda federaalka la shaqeyso stateska halkaas isku taagtay laakiin waxa dheer intaa dheer oo ka hadlaya bangiyadii sida loola u shaqeyn lahaayeen ama o c c siday mataqaana bangiyada mataqana regulationska kulula ku hayaan ay ka yareeyaan wax ka hadlay male saa darteed biilka wuxuu iska noqday hadda waxaan qiimo badan lahayn waad aragtaa hadda sharcigii waa kii hore ubaa taagan marka wax iska bedela male waa tahay waad mahadsanta waan kugu soo noqonaya sheekh xasan jaamic baan soo gelaya oo sharci yaqaana xasan haye marka horta cabdicasiis wuu faahfaahiyey shuruucdii ugu dambeysay oo obama uu saxiixay ma ahayn shuruuc abuureyso tashiilaad inay abuurto oo ay saxasho qaabka bangiyada ay ula shaqeynayaan shirkadahan oo xawaaladaha ah bilcagsi waxay maaragtay raad waxay raaceen oo keliya kuwii hore u jiray shaqo fiican wuu qabtay aan aad in loogu in aada loogu mahdiyo waaye ninkan congressmanka keith ellison ee muslimka ah laakiin shaqadiisa ma gaarsiisneen baahida ay qabeen communityga oo oo ahaa in tashiilaad loo sameeyo xiriirka u dhexeeya shirkadaha iyo iyo iyo bangiyada isla markaasna culaysyada ay abuuri karaan qawaaniinta ad adag oo ka hortegayo waxay ugu yeereen argagixisada inay fursad u helaan inay lacag hesho qawaaniintaasi in la miisaamo oo lagu miisaamo maaragtay baahida aadamiga ah oo oo ah tan shacabka soomaaliyeed oo kale laakiin shuruucdan waxay raad ku yeelatay ummad dhan oo sida saaxiibkan oo warbixintay kamid ah hadayati ad ad ad aad noo soo gudbisay saciid oo kale uu lahaa oo kale ummad ayaa si goni loo soocaya marka soocitaankaasi dareenkaasi wuu jiraa dad badana way qabaan ummad oo dhinacna muslim ka ah dhinacna maaragtay dhaqdhaqaaq weyn halkan ay ay ay ka sameeyeen gobolkan minnesota dhinacna waxyaalahan hadda oo loogu yeero xajirnimada iyo iyo iyo argagixisada raad ku yeeshay intaas oo dhanaa isku urursatay
marka adigu sheekh xasan jaamici waxaad isku xiraysaa oo isku xiriirinaysaa cabsida hay-adaha ammaanku mararka qaarkood ay ka muujiyaan jaaliyadda soomaalida oo qaarkood laga dhexelay inay argagixiso ku leeyihiin in cabsidaasi ay ku lug leedahay go-aamadan bangiyadu ay qaadanayaan ee ku aadan lacagahan shirkadaha xawilaaduhu ay diraan go-aamada bangiyada keliya ma ahan iyo waxaad leedahay sababta bangiyada markay hadlayaan waxay ku sheegayaan in ay cabsi ay ka qabaan bangiyadooda inay xirmaan bangiyada waa shirkado oo kale oo khaas ah inta badan oo loo leeyahay marka ma rabaan inay khasaaraan iyaga dhankaasay ka imaanayaan laakiin isku xir iyadana cabsigaas dhank cabsidaasi dhankooda way ka imaanaysaa laakiin dawladda oo maraykanka khaasatan dawladda federaalka ayaa arrintan cabsida weyn ay ka qabaan maaragtay waxay ugu yeereen argagixisada in oo ay ka faa'iidaystaan nidaamkan oo money transferka xawaalada ayaa waxay abuurtay in marnaba shuruucdii maaragtay ad adkeed ee september eleven kadib la dejiyey in marnaba aan la dabcin waa tahay waad mahadsantahay sheekh jaamici waxaan soo gelinayaa shaafi xaashi oo isagu hogaamiyo ka midowrada bulshada ee gobolka minnesota shaafi waxaanad la shaqaysaa xubnaha gobolka metelaya ee congresska ku jira khaasatan keith ellison ololo ayaa socday oo xubnahaasi ay wadeen bal in go-aamada noocaneh ee bangiyadu qaadanayaan ama ay ku joojinayaan xawlaadihii in laga hortago laakiin waxaa muuqata in dhammaan go-aamadaasi ama ololayaashaas la waday aanay shaqayn oo aanay miro dhalin maxaa ugu wacan marka hore wa wa waa mahadsantahay walaalkii cabdicasiis iyo bahda v o a dhamaan waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada sheekh jaamici iyo cabdicasiis adeegana waxaan leeya waa mahadsantiin walaalayaal marka labaan u kala qaadaya arrintan mid kambaniyada xawaaladaha oo aan hadda walaalahay cabdicasiis uu mas-uul qaarkood kamid yahay waxaan aaminsanahay ani ahaan dalsuna waa la soo shaqeeyey shaqo fiican bay qabteen kheyr lahamsiiyo runtii laakiin kaalintii laga rabay san ciyaarin ah bulshada iyaga ay ku tiirsan yihiin iyagaa og xogta dhabta ah iyaga haddaysan hogaankii qaban aysan dadka ka celin aysan xanuunka dhabta aysan u sheeginna waxaa laga yaabaa dadki inay yaraato hidiilihii inay wax qabtaan ay qaban lahaayeen ee si u arkaan wax walba inay oka yihiin laakiin last minuteka markii midba la xiro mid kale ama la xiri rabo inay haddana dadki la yaha waxbaa la xiraya xoogaa dadki laftii waxay isleeyihin war shalay waa shaqeynaya naga dhaaf hadda bari way shaqeyn doonaan taa horta waa mid aan walaalahii aan leeyahay waan ku canaanaya walaalahii shaqa badan way qabteen laakiin waxaan ka rabnaa kasii fog inay qabtaan waxaan aaminsanahay congressmanka oo asaga xawaalana aanan isticmaalin shaqada iyo barnaamijka ugu horrey shaqadiisana uu ka dhigay samooyinka lasoo dhaafay inuu ka shaqa badan yahay xataa imaysan kaan aaminsanahay oo shaqooyinka walaalaha xawaaladaha ay qabtaan u ololeynta marka la yihahdo inuu asaga kaga ololeyn badan yahay marar waxaan garanayaa say keligiisoo meela kuma daadan aad ku arkaysaa ma keligii ka hadlaya arrintan maalinta ugu dambeysay hirib buu ka sameeyey wuxuu beri jiray congresska isbedelada dhacay ee deg dega iyo saameynta hiiman ahaan ay ku saameyn karto bini aadam ahaan bulshada soomaaliyeed gebi ahaan meesha adduunka kala nool yihiin waraaq buu diyaariyey oo uu dirayo john kerry iyo uu ka codsanayo inuu la intervin gareeya arrintan si deg deg ah oo wasaaradaha ay khusayso o dhan la kulmiyey iyo bunuugtaba si xal deg deg ah oo weliba hataa short time hataa loo helo taa waa macnaha midda labaad waxaa usoo noqonaya biilkii uu baasgareeyey waxaan ku leedaa uu kasoo shaqeeyey oo alxamdulilah maanta aan noqonay in history aan ku noolna galbeedka sharciga ugu horreeya la baasgareeya aan ka ahayn kii qaadkay ingiriiska laga baasgareeyey oo ah low in the macnaha of the land hadda ah oo uu saxiixay madaxweyne obama wuxuu ahaa biilkii uu congressman ka shaqeynayay oo oo taageerayay arrinta xawaaladaha ah in stateka la siiyo stateyada ay ku nool yihiin weliba khaasatan minnesota awood dheeri ah oo federaalka culeyskii uu ku hayay bunuugta badnayd laga yareeyo laakiin sharci markii la qoro ama la dejiyo in la dhaqan geliyaa mudduu qaataa isbedeladan waxay dhacayaan intaa sharcigaas la baasgareeyey oo madaxweyne obama uu saxiixay implementationkiisa ama ka shaqeyntiisiiba aan la gaarin oo weliba xataa uu taageeray wasiirka dhaqaalaha ninka treasure secretary-ga ah buxda publicly ah oo u taageeray arrintaas oo yiri waa arrin hagaagsan waana ka shaqaysanayna laakiin waxay u baahantay time timeka intaan la gaarin iyo buruugtii yaray wey kii ugu dambeeyay hadda keliya ishi keliya u furmaa ama noo furmaa runtu waa xanuun badan oo nagu soo siyaada haddaan bulshanahay waa hagaag waa kugu soo noqonaya shaafi aad baad umahadsantay cabdilcasiis sugulaan ku noqonaya maxaa markaa xigaya maanta laga bilaabo ma guud ahaan waxaad joogsanaya in aad dadka xawilaad u dirtaan
horta arrintan runtii waxay keentay dhibaato weyn waayo waa dhibaatada ugu weyneed horta soo soo soo food saarta hawlalayaasha hadda kahor waxaa dhici jiray marka qaarka marka la xiro qaar macnaha in badan aan meel kale la helo arrintanu laba dhinac dhib bay uleedahay banki ugu dambeeyey waaye hadda runtii banki kale oo hadda la hayo oo hadda runtii meelkas meelkasta waa lasoo maray waa arrin dhib badan tan labaad waxa weeye hawlaalayaasha runtii ilaa waxaan islenahay waa laga yaaba qaar inay haystaan bangiya yaryar laakiin qaarna waa xirmayaan maanta maanta qaar ba hataa xira baa layiri waa la xiray kuwa kalena waxaa laga yaaba inay weeks ama wax yar ka dambeeyaan sababtoo ah waxa weye bangiyada hadda la haysto waa bangiya yaryar waaye lacag deposita lagu shubi jiray laakiin lacag lagama diri jirin qaarka lacagta laga dirana waa iyadana bangi yar waayo marka bangiga hadduu ku dhacdo foliumkii mergenty loo geyn jiro lacagtii fara badan ay ku dhacdaan bangiga laftiisu waxa u badan tahay boqolkiiba sagaashan inuu xiro wata marka bangi waxna way xirmayaan hadday xirmeen maanta xirmeen waxna way ku daba jiraan markaa shirkadaha aan weli xirmayn ay dhici karto inay lacaga sii diray karaan xaggey marinayaan bangiyo noocee bay marinayaan lacagahaas masaan sheegay horta bangiyada macnaha bangiyada yararka oo lacagta diraa waxay mariyaan bangiyo kale ku xiran yihiin intermediate banks la yidhaaho oo intermediate banks waa kuwa lacagaha dira dibadda u dira waayo kuwaasi maaha kuwa m s b account ku leeyihin waa kuwa bangigaasoo la xiriiro marka weli bangiga hadduu wax diro oo lacag diri karo wuu diri karaa weli laakiin su-aasha meesha taagan waxa weeye bangigaasu lacagta intaa lag markay kusoo dhacdo oo hawlayaasha isugu yimaadaan oo state kasta lacagtii ka dirla ay kaa ku shubaan bangigaas waxay u badan tahay inuu xirmo sida bangii hore u dhacday marka qaarna way xirmeen oo runtii bankamiya waa xirmeen maanta la xiray kuwana way ku daba jiraan oo hadda kuwa shaqeyn kara amahay yani ha noqdeen mataqan twenty percent kuwa soo haray iyagana waxaan runtii ka baqaynaa inay xirmaan next couple weeks marka lacagaha marka ay noqoto soomaalidu ay ka dirto dalkan maraykanka intay leeg tahay ee keenta in hay-addii ay daba gasho lacagahaasi oo bangigaana culays ku saarta in markaasi uu go-aan gaaro uu joojiyo horta lacag ahaan lacagta maraykan laga diro lacag runtii ilaa saddex boqol oo milyan ku dhawaayo sanadkii sanadkii waa garta soomaali ahaana lacag marka la fiiriyo caalamka dhan waxaa leeyahay ilaa one point six million bilyan baa taga wadanka marka arrintan waxana weye waa lifelinekii ummadda masaakiinta nolosha ku noolaayeen waay inta labaatankaa sano shan labaatankaa sano waxaa keliya waddankaas ku socday waa dadka labada boqol saddex boqol diraya dowladda maraykanka marka waxaan leenahay ma waxaad dooneysaan inaad dadka labadii boqol saddex boqol aad maanta aad joojisaan waa arrin oo runtii cuqubo ah oo section waayo waa dad la yidhi cunaqabateyn oo kale lamid tahay ilaa wadankii dowlad xoogle ma leh wadanka wax ma ma dhoofiyo wax kale shaqa shaqa ma jirto dadka waxay ku noolaayeen waa waa arrintaas waa tahay waad mahadsantahay shaafi baan soo gelay mar haddii ay sida isugula sheegay shirkadihii xawilaaduhu ugu dambeyn maanta aanay awoodi karin inay xawilaada diraan bal waxaad ka warantaa soomaalida degan gobolka minnesota ee iyagu eheladooda lacag u diraya ee maanta marka loo sheegay inaanay lacag dirayn bal arrintani saameyntay ku reebayso iyo dhibaataday abuurayso intay leeg tahay arrintan maaha arrin aan fuudaysan karno hay-adaha humanitarianka sameeya oo dhan adduunkana waxay baxshaan maanta waxaa ka badan midday soomaalida keligeed ay xawaalaha ku dhixiso marka waxay ila tahay culays aanan aanan macnaha oo naba xoog badan oo aanan dabooli karin baa nagu soo furmaya laakiin waxaan aaminsana weli inay tahy wax laga hortegi karo haddii ummaddu ay dadaasho ay isticmaalaan awoodooda maxaan ku dhahaa citizenska waddanka ay ay ku yihiin congressmanlada magaalo kasta ay ku nool yihiin ay beris wax wacaan waxaan aaminsanahay inuu isbedel ay abuuri karno oon insha allah arrinta inagoo garbaha ishaysana ku guuleysan karno waayo qof kastoo soomaaliya taabanaysa qof iyo gruub gooniya ma taabanayso xawaaladaha wiilasha u shaqeeya ama shikilmaryada lehba waa intay qaban karaan way qabteen dadaalkooda iyo runtii aad buu u badan yahay laakiin keligood ma samayn karaan waxyaabaha ay ka gaabiyeen waxaa kamid a inagoo ay garab naga waayen gebi ahaan bulsho marka waxaan odhan lahaa arrintan ayna fudaysanin aan insha allah berita ugu sokayso dadku teleefonada ha qaataan sagaalka subaxnimo walaada loo dirayo maxaan ku dhahaa john kerry oo ah secretariga waddankan intaysan taa bixin in laga gaarsiiyo aad baan u jeclaan lahaa yuusan fudaysan qof kasta wuu heli karaa lambarka congressmanka magaalada uu ku nool si loo helo hana raadso hana waco haddii lifeka hooyada ama aabaha ama reer juno ay tayno kula leeyihiin saasaan odhan lahaa waa tahay aad baad umahadsantihiin markana waxaan doonayaa bal in aan soo gudbiyo fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a ay ka bixinayaan bal siday u arkaan go-aankan bangiga merchants bank uu ku joojinayo shaqadii uu hayay shirkadaha xawilaadaha iyo weliba saameynta ay arrintan yeelanayso waa kuwan qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a oo bal fikirkooda ku cabiraya siday u arkaan go-aankaas
marshi xasan waaye arrintaas iyadaya dee ilaahay ilaahay arrinta ilaahay u wato baa soconaya middooda ma soconayso arrintooda soconayso taasiiraad waa keeni kartaa taasiir bay keeni kartaa dhibaato laakiin ilaahay inkiis ilaahay baa furayo bismilah anaga suldaan duraan xuseen madobaan la yidhahdaa waxaan joogaa nairobi wallahi arrintaas dib badan baa soomaalida xaggeeda ka imaanaysa haddii xawaaladaa la joojiyo caalamka marka waxaan ka codsanaynaa arrintaa in dib loo eego waa arrin adag oo khatar ah dad badan bay biil ka qaata xawaaladaha oo ku nool oo biil ka hela marka arrintaa waxay ahaan lahayd oo aad ugu feelaan lahayd in dib loo eego dib badan bay keenaysaa arrintaa dad badan oo biil heli jiray baa biil waayaya caruur baa iskool waayaysa howlo badan oo shidaa baa imaanaya waxaan joogaa nairobi magacayga waxle axmed yaasa cabdullah wallahi waa wax cusub oo soo kordhay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inayna taas suurto gelin saamayn badan oo dhinacyo badan u shaqaynaysa ayayna arrintaas yeelan kartaa ururada xag jirka abay taageeri kartaa oo dhallinyarada intay qaxaan oy waxay ku noolaan waayeen bay ururada iyo taageero ka heli karaan baahi badan baa soo fukanaysa oo bini aadannimo marka bini aadannimada waxay la tahay meelihiina ururada laga heli jiray ee dadka soo qaxay ee kala rafaadsan qof waraba oo ku noolaa in la awdo oo si gaara loo fiiriyo arrintaas aad iyo aad bay dhibkeeda u keeni kartaa caalamkana waxaan ku codsanaa in arrintaa indha naxariis lagu dayo waa tahay aad bay umahadsanyihin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a oo fikirkooda ku cabirayay siday u arkaan go-aanka bangiga iyo joojinta shirkadaha xawilaadaha soomaalida ee dalkan maraykanka haddii haddabaan barnaamijka ku noqdo waxaan doonaya markan inaan su-aashan u bandhigo sheekh xasan jaamici ee imaamka masjidu dacwa ma kula tahay in soomaalida gobolku mar haddii bangiyadii ay joojiyeen inay adeeg siiyaan shirkadii xawilaadaha in soomaalida lafahantoodu ay bangi furan karaan oo ay shatigii bangiga lagu furayay ay heli karaan banki waa la samayn karaa cabdicasiis banki waxaa jira nooc yidhahdo community credit union waa bangi beesha ay leedahay oo oo oo oo oo oo qaab awood badan maxanaha sheerar fara badan ayaa la abuuri karaa oo yar yar oo communitygo dhan uu ka qayb qaadanayo xitaa ma aha shirkado waaweyn in la raadinayo banki noocaas oo kale ah oo yeelan kara awood sare oo uu la tartami karo bunuugtan waaweyn qawaaniintii uu sheegay ninkii khabiirka ahaana fulin kara ama buuxin kara ayaa la samayn karaa aniga waxaan aaminsanahay cabdicasiis inuu imaqlaaya meeshuu ku jiraa communityga inuu ku fikira waayo credit union oo communityga ay leedahay in la abuuro waa nooc bunuugta kamid ah awoodna u lahaan kara in uu buuxiyo shuruudaha iyo shuruucdii bunuugta waddanka maraykanka oo hadda laga hadlayay laakiin waxay u baahan tahay tallaabo adag oo degdega in la qaado iyo fadhiyo fara badan oo degdega in la sameeyo communitygana samayn karo ganacsato lagama sugayo xitaa waa tahay cabdilcasiis maxaad ku dari lahayd waxaan ku dari lahaa cabdilcasiis waxaan ku dari lahaa arrinta bankiga waa runtii arrintaas waa maalindhood waxaan la fariisanay nin oo atoniya la fariisanay group anaga kamid ah xawaalada marka runtii waa arrin soo noqnoqotay waa hadda ka horna waan ka hadalnay laakiin waa arrin runtii aada ma u baahan waktigeeda iyo yani capitalka la gelin lahaa iyo waxyaaba fara badan runtii o c c saa la socotaan yani sidii looga hortegi lahaa oo ah compliance fiican inuu bankigaas yeesho laakiin runtii way ku jirtaa yani tallaabadka hadda noo hadhay wax cusub inaan la nimaano oo sidii hore maalinba banki aan runtii uu celiyo communityga ama n s b yadeena waa dhib mogtaa taagan lakin waxa meesha ku jira waxa banki bankiga waa la samayn karaa lakin su-aasha waxa weeye waxaa jira bangiya la xiro maalin kasta bangiyaa la xiraa bankiga soomaalida samaysato intee in la-eg buu istaagi karaa wa arrimahaas yani soo sharciyada adag oo runtii dowladda mareykanka ay bangi ka rabto inuu inuu inuu inuu loo keeno oo la yimaado bangiyada runtii bangiyaa jira oo kacaya oo lacag yar lagu helo kuwa mataqaan lala heshin karo lala geli karo laakin waxyaaba badan dhinaca dhinaca islaamka laga fiiriyo oo habkii interestiga iyo waxyaaba badan laakin bangi waa la samayn karaa lakin waxay u baahan tahay shaqo fara badan iyo khibradeeda iyo mataqan dad expertisa compliance adag oo runtii aada u wanaagsan oo meel kasta wax kasta ay nimankaasi u baahan yihin lahor keeno waa tahay aad baad umahadsan tahay sida ugu maqaalaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo hargeysaba waxaa dhowaan laga furay bangiyo caalami ah sida bangiga i b s ee muqdisho iyo weliba hargeysa oo dahabshiil laga furay ma dhici kartaa in bangiyadaasi si toosa lacag loogu diri karo iyadoon la isticmaalayn shirkadaha xawilaadaha haddan anigaan kusooboodo maamulka anaa hadda soomaaliya ka imid wiigii dala soo dhaafay arbacadii aan kasoo laaftay maamulka sare ee bangiga i b s ayaan la fariistay oo ah international bank of somalia waana bangi cusub waaye oo hadda downtownka muqdisho ka furan oo si casri ah loo sameeyey waxyaalaha ii sheegay su-aashaasi anaa weydiiyey wuxuu ii sheegay mar dhow inay bilaabi doonaan maaragtay in bunuugta caalamka ku yaalo in lacagaha laga soo xawili karo waxayna compliance waxay sameeyeen oo qaab standard caalami ah waxayna ku jirto meelaha ay ay ay la shaqeynayaan bunuugta maraykanka iyo qawaaniintooda iyo bunug bunuugta canada marka waxaan rajaynayaa taas laftigeeda waan hilmaanay waa xal oo soo socda oo dedejin kara dhibaatooyinka hadda jira in xal loo helo wa tahay cabdilcaziis baan siinayaa bal su-aashan cabdilcaziis beriyo sabtiya markay macaamiishii dooneysay inay xawilaado diraan aanay lacag diri karayn maxay tahay tallaabada u furan ee inay qaadaan intay noqon doonto ma naqan lakin kambeeyo badan ayaa xiri doona berito oo waxaa laga yaaba kastamarkii ku xiraa kambeeyadaas inuu u ar yani inuu runtii markuu taga layidhaho lacag lama dirayo runtii waxay ku noqonaysaa arrin oo cajiiba oo shock ah dadku waxay filayeen in mataqan hawlahan ay dadkooda lacag u diri karaan runtii xawlaada lacagta runtii ay qabtaan serviceka ay qabtaan wax qaban kara male waad aragtay fifteen minutes gudahooda waxa laga yaaba qofka inuu lacagtii ku haysto marka runtii service cajiibi ahayd waana runtii arrin laga aada looga naxo waaye dadkana runtii afarti ku yeelanaysa qofkan halka jooga soomaaliga ah oo lacagtu shaqaysto bina sharci ka celin kara ma jiro inuu walaalkiisa ama hooyadiis oo aabihiis ama familigiisa uu u diro waa arrin runtii anigu ma garanayo sharciga noocaas oo dhan uma diri kadib arrintaas meesha marka waxa weye xataa lawyers baan la fariisanaynaa wax options badan baa noo baa noo banaan wata ugu dambeyntii haddaba waxaan soo gelinayaa shafi shafi xalka maxaad u aragtaa ma aha keliya in dadku ay dhowraan ama ay sugaan in kambaniyadii xawaaladaha oo laga xirayo dukaamadoodii inay yihiin cidda dhibka haysataa ma aha dhibkaa cidda ay haysataa iyaga iyaga inagay wasiilo noo ahaayeen bulshaweynta soomaaliya adduunka dacaladiisi ku kala nool meelaha goobahay marsiin jireen dadkoodii ay jeclaayeen wax u marsiinayeen wayaan marka arrinku maadaama uu yahay arrin la wada taabanaya bulsho ahaan adduunka meesha kastoo aan kaga nool lahay marka waxay ila tahay inaynu gacan xoojino in awoodda citizenshipka aan ku leyno waddankan oo aada isugu ixtiraamo congressmaanada aanu dhiiri gelino aan barno mada i ogaa waxa socda waxaa laga yaabaa haddaan aqoon gelino keliya inay ay dareensiino inay arrintu ay tahay fancy waxaan ahayn ay tahay lifekii dadkeena wa tahay sheekh xasan jaamic waa tahay dhinacaaga sheekh xasan jaamic hadalka u dambeeya maxaad xalka u aragtaa xalka waxaan u arkaa in oo saddex tallaabo oo waaweyn in la qaado tallaabada koowaad oo waxay noqonaysaa haddii la heli karo guddi emergency ah inaan sameyno guddigaas oo shaqadiisa ay tahay in ay baraarujiyaan communityga soomaaliya iyadoo la isticmaalayo idaacadaha radioga t v-yada aan leenahay oo lagu baraarujinayo in guddigaasi ay sahan sameeyaan sahan waxaan ula jeedaa bangiyada ugu waaweyn afarta banki oo hadda halkan ka jiraan wells fargo iyo maaragtay u s bank iyo iyo iyo waxay tegayaan iyo iyo iyo t t s f oo kale waa lasoo fahminayaa bangigii naga ogolaado in ay xawaalaha la shaqeeyaan aan waxaan sameynaynaa accounti wixii accounts aan leenahay oo dhan all somalis waxaan ka hadlaynaa ugu yaraan konton kun soomaalida haafkeeda haddii accountin meesha aan kusoo wareejino oo kuwa kalena aan kasoo wada kaxeyno waxaa ku dhacayo crisis ayaa ku dhacayo bangiyadaasi waxayna waa waa cunaqabateen oo waa jawaab aan jawaabayno wixii culayskii nagu dhacay taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad in guddi kalena loo xilsaaro shaqadiisa ay tahay inay pressure saaraan iyo culays kun hadda madaxda aan soo dooranay madaxdaas inay anaga noo adeegaan ayay ahayd inaan kula xisaabtamo codkeenna guddiga saddexaadna shaqadiisa wuxuu qabanayo shaqadiisa waxay noqonaysaa inay ka shaqeeyaan qaabkii loo sameyn lahaa bankiga noociisa data aan sheegay community bank waa banki khaasa waayo credit union nooc noocaas oo kale ayaa jiro in oo dowladda soomaaliya arrintan ay soo farageliso dowladda soomaaliya waa dowlad jirta oo rasmi ah oo cilaaqala leh dowladda maraykanka ah marka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo warqadii hadda la qoray kate ellison uu qorayo uu qoray wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kerry in wada shaqeyn ay abuuranto emergency ah oo la dareensiinayo arrintan inay life line ay tahay mida ugu dambeysana dowladda soomaaliya ay ka shaqeyso bankiga dhexe inay horumariso ay gaarsiiso standardka loo baahnaa oo ay awoodi karto buluugta halkan haddaan lacag ka dirno bankiga dhexe uu shaqeyn karo ama bankiga dhexe ay sponsori karaan hay-adaha ama shirkadaha xawaaladaha ah intaasoo howl ah markii laisku xirxiro waxaan hubaa arrintan in xal degdega loo heli karo waad mahadsan tahay barnaamijka hadalka ugu dambeya xasiine cabdilcasiis sugulle cabdilcasiis mar haddii bangigii u dambeeyey uu shirkadihii xawilaadaha ka xiray adeegii bal xalka maxaad adigu u aragtaa maxaana tallaaba oo shirkadihii xawilaadaha dirayay ee maanta shaqadooda joogsanaysa maxaa tallaabo iyaguna u bannaan oo ay qaadayaan runtii waxa weeye de kolley waxaad ogtahay xawalaashu waa business waaye qof kasta hadda waxay nin walba wuxuu raadinaya horta wal in bangiya helaan oo runtii maraykan waddan ballaaran waaye dad baa laga yaaba inay businesska riskiga qaadan karaan oo hawsha geli karaan taas waa mid midaas waa mida midda labaadna runtii de xal keliya aan arko waa xalka ay sheegeen walaalka sheekh xasan iyo shaafi ay sheegeen oo ah in community gacanta is qabsadaan arrintan la yidhaaho arrintan waa arrin xaq u leenahay dowladda maraykana lala hadlo waa way dowladda inay arrintan ay dabciso ay fududayso si shaqadii u socoto businessku ha socdo yani systemkii law enforcementiga iyo regulationkan ha socdo lakin wuxuu waa inay balance leedahay
aad iyo aad baan labadiina waa idiin salaamay iyo shaafiba aad baad ugu mahadsantihin waktigiina iyo ka qaybgalka barnaamijka
aad baa
intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay go-aan ka soo baxay bangiga merchants bank ee gobolka california oo ahaa bangigii keliya ee adeegga siin jiray shirkadaha xawilaadaha soomaalida oo bangigaasi uu maanto jimcaana uu ku joojinayo shaqadii uu u fulin jiray shirkadaha xawilaadaha haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galay cabdilcasiis sugulle oo madax waa urur ay ku midoobeen shirkadaha xawilaadaha soomaalida ee gobolka minnesota sharci yaqaan sheekh xasan jaamici imaamka masjidu dacwa iyo xaashi shaafi oo madax u ah ururka somali action alliance intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaasiyo nabadgelyo
cabdicasiis xuseen cismaan aad buu mahadsanyihin nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotaana waa idaacaddii galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a